duuro socotay muddo maalmo ah ayaa loo soo xiray saraakiisha xisbada ee wilaayada hiiraan waxa ay ku qaateen duruus kala duwan gabagabada dowrada waxaa ka hadlay ugaas xuseen ugaas cabdulaahi ugaas maxamed oo ah ugaaska beeshagaal jecel بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله ونبيه محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله ثم الحمد لله إله ما دسكله نميكيس فرح بدل نسي سلام نمي إيمان نوقد دقيق بفضله ومنه ilaahay maaragtay nimcooyinka nasiye maanta waxaa ka mid ah in maanta aan ka qayb galno rag ilaahay tabaaraka watacaala diintiisa inay u khidmeeyaano u adeegaano maaragtay diyaar u ah maaragtay shaqadaa ilaahay shaqo uga dhigay maanta in dowra loo qabto ilaahay diintiisa loo sheego maanta ma ogtahay la yidhahda balkaaliya idinkana wax dhaha alxamdulilah rabbil ilaah ku mahadsan uma waxaan u mahadcelinayaa xarakada shabaal mujaahidiin oo khaasatan maktabka xisbada ee shaqadan maaragtay agaasinkeeda iyo abaabulkeedii lahaa ilaahay tabaaraka watacaala ha barakeeyo miisaankana allaha u saar insha allahu tacaala macalimiintii duruusta bixisay waxaan leenahay jazakum allahu khayr ilahay ha barakeeyo wilaaya islaamiga hiiraan iyadana kaalinta ay ku laheyd iyo shaqadeena jazakum allahu khayran waan u ducaynaynaa waana barakeynaa insha allahu tacaala intaa kadib jazakum allahu khayran diin iyo ma og tahay shaqadaad leedihin horebaad u ogaadeen haddana maaragta waa la idiin sheegay ogaada marka idinka aad alamr bilmacruuf wanahyi can lmunkar u taagantihiin in kaloo intaan ka badan inay maal iyo maskax iyo wakhti ay ku bixinayaan si ummaddan loo dullayn lahay sidai ummaddan loo fasaadin lahay marka waxaan idin leenahay allah idin barakeeyo hadalkeenna wuxuu yahay dardaaran wa bis jazaakum allahu khayran waxaa lala dhaqmaayo lala tacaamulayo waa bini aadam waa dad muslimiin ah dadkaa maaragtay waxay idinka rabaan cadaalad bal waxay rabaan markaad la dhaqantaan la dhaqankaad la dhaqanteen iyo akhlaaqiyaadkiina markay arkaan inay toosaano marka waxaan dardaarma insha allahu tacaala maadaama muraayaddii camalka aad tihiin maadaama muraayaddii islaamka aad tihiin maanta ilaahay tabaaraka watacaala shaqadii ummaddan uu ku ammaanay aad tahaysaan oo allah casa wajal leeyahay kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas ta'muruuna bilmacruufi wa tanhawna cala almunkar oo khayriyada ummaddan ilaahay tabaaraka watacaala uu siiyey waa alamru bilmacruuf wa nahyu cala almunkar ay tahay idinka maanta aad haysaan insha allahu tacaala waxaan dardaarmaya waxay tahay ilahay idin janneeya in cadaaladda ku dadaashaan akhlaaqdii iyo maaragtay adaabta la hagaajiyo qofkii qaldamo oo qarriban xataa maaragtay loo naxariisto nebi sal slam had ogtihiin inuu xadiistiisii oo ahaa aqiiloo dawil hay-aati actiraatihim oo kama qaala sal slam masalan qofaa dembi galay qofka dembiga galay ma qof samayn jiriya ma qof ku cusuba maxaa lagu yiqiin haddii mar qalaf ay ka tiri ay tahay barkinta uu ka dhacay mar ay tahay in marada lagu dubo marada lagu dado layirahdo waryaha qof la yeelo soo mar dab ha noqon layirahdo qadiidaas idan insha allahu tacaala waxay u baahan tahay dadka in loo naxariisto weliba dadka la kala miisaan la kala dhigo dadka isku mid ma ahan isku caqli ma ahan isku garaad ma ahan isku da ma ahan mid waa yeel waayo mid waa yaryahay mid canaanoo rabaa mid waanoo rabaa jazakum allahu khayran marka waxay u baahan tahay insha allahu tacaala in shaqada la qabanaya lafta insha allah taala ilahi looga baqo asbaabtiina iyo sifaadkiina insha allah taala muslimiinta ay ku toosaan jazakum allahu khayran waa dardaarma insha allahu tacaala qodobka kaloo muhiimka wuxuu yahay ummadda maanta maalan hadda miisaanka oo kale waxaa laga yaabaa yaardiga wax lagu cabara yaardiga sagaashan waaye mitir toban dhiman waasaan jeclahay koombooyinkii wixii haddii maanta qofka mogtahay qof waliba oo maanta annaga magaaladii yaa la jooga qofkii lasoo qabta ama qofkii mogta wax laga shakiya haddii loo tago adeer hay iyo warran fiican tahay saldhigga imaw qofka saldhiggaa laga amar kale inuu soo ordaa fiican laakiin dib ku carara dhib waay koombada qofkii lagu arka waxaa laba in laba loo yidhahdo adeer ka warran saan ka warran jazaakum allah miisaanada waa muhiim jazaakum allahu khayran shaqadii dhan maanta waxaa dusha u ritay waa idinka jazaakum allahu khayran waxaan leeyahay insha allahu tacaala qadiidaas iidana ilaahay idin barakeeya bal ku dadaal jazakum allahu khayran waxa aad qaadateen inaad dhaqan gelisaan ku dadaal maanta ummadda wax bedelad idinka waa jazakum allahu khayran hadalkii waxaan kusoo koobaya jazakum allahu khayran shaqada aad tahaysaan intaas inaad kala shaandhaysaan laydinka rabaa jazakum allahu khayran kuwii kala shaandhayn lahaa ummadda ee toosin allah idinka dhiga hada wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kaasi waxa uu ahaa ugaas xuseen ugaas cabdulaahi ugaas maxamed oo ah ugaaska beesha gaaljecel sheekh guuleed abuu nabhaan waaliga hiiraan oo dowladda ka hadlay ayaa la dardaarmay ciidanka xisbada الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين إلهي بام هذا إسكاله سبحانه وتعالى نقول كل مية اختتام كدوردي خالد بن وليد لتأهيل الحسبة أو لتأهيل أمراء الحسبة حكى رتي ما هذا مدن إن أنا وعلنه عدك سواء مشاركة كلها خيار تأجاس وجوه الرأي وعلماء كم تكيهين ونرسو وذاكتي xafladda ikhtiitaamka u ah dowladda qiimaha badan ee maalmaha soo socotay iyo dhammaan intii mushaaraka ku lahayd si gaara waxaan u mahadcelinaynaa walaalaha ka socday maktabka dhexe ee xisbada oo muddada nala joogay shaqadan asbaabteeda iyo howsha ugu weyn iska lahaa waxaan leenahay dhammaantood jazaakum allahu khayran wbaaraka allahu fiikum walaalaha ikhyaarta ragga meesha fadhiya oo maalmaha iyo habeenada ku sabriyay halkan oo umarada ay ugu horeeyaan ragga makaatibta xisbada muxaafadaadka iyo walaalaha kale oo loo diyaarshay ee hay-addii gaarka ahayd hay-atu lamri bilmacruuf wanahyu can ilmunkar ayadoo inagoo dhan aan taasba wadanahay laakiin sida gaarka ah raggii magaalooyinka in ay ka shaqeeyaan wakhaasatan maqarka wilaayada ayagu dhammaantiinna waxaan leenahay sabirkiinna iyo ee, runtii aadaabtiinna wanaagsanayd waa idinkaga mahadcelinayna jazaakum allahu khayran wbaaraka allahu fiikum intaa kadib marka waa gebagabadii iyo gunaanadkii dowradii soo socotay waxaan rabaa marka dardaaran dhowr qodob ah inaan nafteydii iyo tiinaba idhaahdo qodobka ugu horeeya oo aan leeyahay oo aan nafteyda tiinaba u dardaarmaya waa taqwa allahi tabaaraka watacaala fi siri walcalan inaan ilaahay ka baqno waxaan ku aadanahay meel weyn khaasatan raggaas umarada ah oo xisbada ah oo hay-addaas u taagan faridda macruufka iyo wanaagga iyo reebidda xumaanta ragga u taagan mas-uuliyad gaaroo weynaha saaran mas-uuliyadda aydan saaran wax la kaalmaysta waxa ugu weyn waa ilahay cabsidiisa tabaaraka watacaala shu-uunteenna iyo acmaasheenna iyo waxa aan qabanayno waxyaabaha ugu weyn oo noogu kaalmaynayo waa ilaahay ka cabsigiisa waxa aan kaalmaysanayno oo ugu horeeya ha noqoto taqwa allahi tabaaraka watacaala ilahay inaan isu bihin bihinno asaga isu dhiibno u gacmo horsanno waman yataqi illaha yajcal lahu makhraja waman yataqi illaha yajcal lahu min amrihi yusra waman yataqi illah yukafir canhu sayi'aatihi alla ka cabsiga inaan laazimno qodobka labaad oo naftayda tiinaba inaan aan eh, runtii ku baraarujiye aan rabo waxaa weeye ikhlaasu lacmaal shaqada aad qabanaysaanoo habeen iyo maalina u taagan tihiin ilahay dartii ka dhigta waa barakoobaysaa dadkaa idin aqbalaya ilaahay baa idiin barakaynaya qowlkiinna ay dadku aqbalayaan afcaashiinna barakoobaya dadkiibaa baari idiin noqonaya ilaahay subxaanahu watacaala su inoo barakeeyo oo acmaasheen ilaahay noogu barakeeyo waxa aan qabanayna aan ka dhiganna waxaan ilahay ula jeedno ha lagu arka ha u qaban inaad muxuu nin madaxa tahay ha u qaban in eh, aad wax kale ku doonaysad ha u qaban shaqada aan qabanayna aan u qabanno ilaahay inaan ula jeedno subxaanahu watacaala si ilaahay uu noogu kaalmeeyo waxyaabaha la kaalmaystay ku jirtaa acmaasha aan samaynayno waxa aan qabanayna ha noqdeen ilaahay dartii waxaan ula jeedno qodobka kale oo aan rabo inaan naftaydii tiinaba dareensay waxaa weeye tadxiya iyo itqaanu lacmaal tadxiya waxaa laga wadaa nafhurid daacadnimo dan walba waa inay nooga horayso nafhurnimada meeshayna gaarisa islaamka laa ilaha illa allah maxamad rasul difaaceeda dhowristeeda u shaqaynteeda u soo jeedkeeda howl kasta waa inaan ka hormarino dhowrista laa ilaaha ila allah muxamadu rasuulullah nafhur iyo itqaan matalan shaqaa laguu diray shaqadaa laguu diray adi meel baad ku aadan tahay kulligeen shaqada aan hayna waa isku too laakiin fariiq fariiq baa inta la isu sameeyey baa dadkii si loo kala xadiday meeshan aad ku aadantahay ka soo bax qof yahu muslimka ama ninkaagan mas-uulka ah shaqada laguu diray itqaani meel ku hubso adoo ilaahay ula jeeda marka adiga wixii laguu diray itqaaniso anna meeshii la igu ogaa aan itqaaniyo hebel oo meel loo dirin oo itqaaniyo camalka waa dhammaystirmaya ilaahayna waa barakaynaya wuxuuna ikhlaas yihi ilahay waa barakaynaya meesha aad ku aadantihiin waa meel weyn meesha aad islaamka ugu aadantihiin waa makaan weyn camalka iyo qaybta aad ku aadantihiin aad itqaanisaanna waa idinkula dardaarmaya qodobka kale oo walaalayaal aan rabay inaan naftayda tiinaba idhaha waxaa weeye waa inuu jiro shucuur mas-uuliyadeed shaqooyin baa yaalla shaqooyinkaa yaalla waana inta hadda aan xusnay un qofka mas-uulkiihi dareen w anigu markaad dareensan tahay wanigu maxaa lagugu ogyahay maxaa lagugu og waxbaa lagugu ogyahay mahamaad baad leeda adiga ammaanaa laguu dhiibay ammaanadii waxay rabtaa dareen bay rabtaa ammaanada aad haysa gudashadeeda dhowristeeda adiga iska warqabkaaga laftirkaaga raggaaga adiga afraadda adiga aad maamushood ood mas-uulka u tahay meeshaan mas-uulka ka tahay qaybtan aad ku aadan tahay waa in qalbiga ay kaaga jirta shucuur ama dareen mas-uuliyadeed waa in ay nugu jirto dareen mas-uuliyadeed hawshaa laguu dhiibay ka soo baxeeda hadday tahay gudashadeedii iyo ammaanadeedii hadday tahay dhowristeedii hadday tahay muxuu ahaa ayi nooc wixii lagu ballamay fulintoodii waxaa lagaa rabaa in qof walbo annaga naga mid ihi uu dareemo qadiyadaas ee waxyaabaha kale oo aan raba inaan naftaynitinaba dareensiyo waxaa ka mid ah waxaa jira waxyaaba ma'muur lagu yahay mamnuucaad ah halkan hadda waxyaabihii ugu badnaa ama d- daraasadii xisaska lagu qaatay ka mid ah waxyaabaha mamnuucaadka oo laysku og yahay oo umaradeenna ay nafartay ilaahayna uusan ogolayn diintiisa ku mamnuuca maslaxada dadka muslimiinta ah dhibaayo oo la isfaray waxaa la rabaa in loo fuliyo sida ugu wanaagsan axsani ariiq sida ugu fiican in loo guto oo la tanfiidiyo matalan inaadan aqbalin xumaanta yacni geedihii baa la jaraya dhirtii baa la baabi'inayaa maslaxada ummadda kuma jirto waa inaad u taagan tihiin oo og tihiin ummadda raashinka dhacay baa laga gadayaa waa inaad u taagan tihiin kahortageeda iyo difaaceeda ummadda daawo dhacday iyo balaayaa lagu soo wadaa waa inaad u taagan tihiin dareenka mas-uuliyadooda lagu sheegaya wuxuu keenayaa waxaas fahamkooda adiga rajulkaagan muxtasibka ah oo u taagan alamru bilmacruuf wannahyu can ilmunkar oo ninka mas-uulka ah waa in dareen u kugu jira marka waa in baraarug uu jiro intibaah waa inuu jiro adinka oo la tansiiqaya jahooyinkii shaqada idinka dhexaysay waa in aad noqotaan rag u taagan oo gudanaya lagu og yahay looga hurdayo waa inaad noqotaan Ee, akhiiran waxaan ku gebagabaynayaa wixii la qaatay oo meeshaan laga qaatay inaan weelayno inaan camali u rogno markaad laabataan oo muxaafadaadkii la tago in aad maamulkiina jamcisaan ood ka bilowdaan in aad ku xigsiisaan ee, raggii xisbada ahaa oo muxaafadada joogay inaad jamcisaan dhammaan dadka waxaa la gaarsiinayaa wixii aad soo qaadateen si hal mar la isula jaan qaado oo loogu wada shaqeeyo aad baad u mahadsantiin jazakum allahu khayran dowladeennii iyo hawshii aan ku jirnay maalmaha halkaasay noogu eg tahay jazakum allahu khayran wabaarak allahu fiikum wabillahi tawfiiq